Munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa si rasmi ah xilka gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha u wareejisay Maryan Cali Cumar oo horey u ahayd gudoomiyaha hay-adda xafladda xil wareejinta oo ahayd mid kooban ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan shaqaalaha ka howlgala xarunta dhexe ee hay-adda waxaana halkaas xilka gudoomiyaha kula wareegay maxamed sheekh khadar oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hay-adda gudoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland oo madasha ka hadashay ayaa si faahfaahsan uga hadashay marxaladihii kala duwanaa ee hay-addu soo martay iyo shaqooyinka ay bulshada u qabteen maryan cali cumar gudoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha waxaan maanta halkan ku cadaynayaa inaan xilka ku wareejinayo maxamed sheekh khadar oo hadda gudoomiye ah oo kasii noqonayo meeshaan baan xilka ku wareejinayaa waxaan rabaa wax yar inaan gadaal ugu noqdo jria jria waxay u taagan tahay jubbaland refugee and i d bs hay-addaanu waa hay-ad sidii humanitarian u shaqaysa laakiin waa hay-ad dawli ah oo wasaaradda arrimaha gudaha markii la aasaasayna wasaaradii arrimaha bulshada la dhihi jiray oo allaha u naxariistee maxalin maxamed oo madaxda ka ahaa ayaan hoos tegi jir hay-addan waxaa la aasaasay kii waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka arrimaha gudaha oo aniga madaxdaydii ahaa oo runtii si fiican iila soo shaqeeyey si fiicanna brograamkan j r a u garab istaagay marka u horreysa waa u mahad celinayaa dhanka kale gudoomiyaha cusub ee xilka lagu wareejiyey maxamed sheekh khadar ayaa uga mahad celiyey gudoomiyihii hore shaqadii wanaagsaneyd ay soo qabatay intii ay xilka haysay waxuuna xusay inuu shaqada hay-adda sii dardargelin doono waxaynu u joognay munaasabadda ah gudoomiyihii hore ee komishinka qaxootiga barakacada dowladda jubbaland oo aadaan ugu mahad celinayna wuxuu igu wareejisay komishineeradu komintigii iyo faylkii xafiiska aad baan ugu mahad celinayaa muddo toddoba sano iyo abaaf ayay si fiican oo hufan oo qurux badan oo sacrifice badan laba inoo soo hogaaminaysay ma iloobi doona intaanu noolnahay idinka ilaah waanu ku xusuusan doonaa commissioner tiimka aad abuurtay ee faraha badan ee aad uga sheekaysay oga sheekaysay daayi way ku xusuusnaan doonaan idinka ilaahay faylki waanu la waanu gudoomay waanan ka risiif gareeyey annaguna waxaan rajaynaynaa inuu idinka ilaahay shaqaduun halkii ay waday aanu ka sii wadno sii dardargelino gudoomiyaha cusub ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland maxamed sheekh khadar ayaa la wareegay dhammaan diiwaanadii ay lahayd hay-addu kuwaasi oo ay ku xusan yihiin guud ahaan hantida iyo nidaamka ay ku shaqaysa hay-addu